أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon dowladda riddada ah ee turkiga ayaa jaratay dhaqaalihii ay siin jirtay kooxda riddada soomaaliya xilli maamulka riddada garguurta uu marayo heerkii ugu hooseeyey ee dhaqaale la'aan jabhadda ka dagaalanta gudaha dalka etoobiya ee maxaarada efano ayaa shaacisay inay dishay in ka badan laba boqol iyo konton askari oo xukuumadda adisoba ka mid ah kadib dagaallo ka dhacay waqooyiga dalkaasi kataybel khabaari ayaa baahisay qaybtii labaad muuqaallo lagu soo bandhigayo fariimo ay dirayaan maxaabiista gaalada waxaa loogu yeero qaramada midoobay ee ku jira gacanta mujaahidiinta howlgallo khasaar lagu gaarsiiyey cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya madaxii hore ee maamul goboleedka gaalaraaca ee somalilan ayaa qiray in iskuday dil uu ka badbaaday isagoona niyadjab xooggan ka muujiyey xaaladda uu marayo maamulkaas maamulka islaamiga degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe ayaa dowlo diini ah u soo gebagabeeyey ragga ilaaliya goobaha ganacsiga ee suuqa jilib wilaayada islaamiga mudug ayaa dowla diini ah u qabatay waxgaradka mid ka mid ah beelaha dega wilaayadaasi
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin arbaco ah taariikhdii hijiriguna ay tahay lix labaatanka bisha jamaadu thaani kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahayn haatan isagii oo dhan dowladda riddada ee turkiga ayaa jaratay dhaqaalihii ay siin jirtay kooxda riddada soomaaliya xilli maamulka gargurta uu ka cabanayo dhaqaale la'aan baahsan haddaba warbixinta warkan waxaa inoo haya walaalka cabduqaadir maxamed rabbaani kooxda riddada soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in sanadkan ay waayeen kaalmadii dhaqaale ee ay ka heli jireen dowladda dabadhilifka ah ee turkiga iyadoo wasiirka maaliyadda ee kooxdaas murtadiinta uu xaqiijiyey in sanadkan aan wax lacaga ka helin maamulka riddada ah ee ankara murtad biixi iimaan oo ah wasiirka maaliyadda kooxda riddada soomaaliya ayaa warbaahinta u sheegay in turkiga oo ka mida dabadhilifyada u adeegta murtadiinta soomaalida aanay weli ka helin taageeradii miisaaniyadeed ee sannadlaha ahayd xilli wax ka yar laba isbuuc ay ka harsan tahay dhammaadka sannadkan isaga oo murtadkan ka hadlaya arrintan ayaa waxa uu yidhi turkigu sannadihii lasoo dhaafay si joogto ah ayuu u bixin jiray taageerada miisaaniyadeed laakiin taageeradii sannadkan oo ahayd soddon milyan oo dollar ayaa dib u dhacday si ka duwan sannadihii hore lacagta lama bixin wakhtigeedii dib u dhacan ayaa dhaliyey su'aalo dhowr ah oo ku saabsan sababta turkiga oo ka mid ah baakoorta ay ku kutubto kooxda riddada soomaaliya uusan weli u bixin kaalmada lacageed ee uu siin jiray kooxdaas qayladhaantan ka soo yeertay wasiirka maaliyadda ayaa imaanaya xilli miisaaniyadda kooxda murtadiinta ee sannadkan oo sida la sheegay ka badan hal bilyan oo dollar aanay weli ansixin baarlamanka dawaaqiidda kooxda riddada soomaaliya tallaabadan ee qaaday dowladda riddada ah ee turkiga ayaa ku soo aadaysa xilli kooxda villa soomaaliya ay la ildaran yihiin caqabado dhaqaale oo aad u xoogan oo la soo darsay tan iyo wixii ka dambeeyey markii gaal donald trump uu ka joojiyey lacagihii sandareerta uu siin jiray kooxdaas
mahadsanid rabbaani jabhadda ka dagaalanta gudaha dalka etoobiya ee fano ayaa shaacisay inay dishay in ka badan laba boqol iyo konton askari oo xukuumadda adisababa ka mid ah kadib dagaallo ka dhacay waqooyiga dalkaas haddaba warbixinta warkan waxaa eegayaa yaasir maxamed
jabhadda fallaagada ah ee fano ayaa soo saartay bayaan ay ku sheegeen in dhegta ay dhiigga u dareen in ka badan laba boqol konton iyo saddex askari oo ka tirsan ciidanka xabashida etoobiya konton iyo siddeed askari oo kalena ay dhaawaceen kadib weerar ay saddex cisho ka hor ka fuliyeen degmo ku taalla waqooyiga gobolka amxaarada taliska waqooyiga gondar ee fano ayaa sidoo kale u sheegay warbaahinta etoobiya mediya service in muddadii uu dagaalkaasi socday ay nolosha ku qabteen siddeetan iyo shan askari oo ka tirsanaa ciidanka xabashida etoobiya ee ka dagaalamayay aaggaasi ugu yaraan laba guuto oo ka tirsan ciidanka maamulka abiy axmed ayaa cagtala mariyey waxaanuu intaasi ku daray in dagaalkaasi ay kula wareegeen saanad milatari oo aad u fara badan oo ay ka mid yihiin afartan iyo toddoba qori oo akay afartan iyo toddoba ah waxaa iyaguna jira warar sheegaya in maleeshiyaadka amxaarada ee fano uu dhankooda khasaare ka soo gaaray dagaalkaasi oo sida la sheegay bilowday subaxdii hore socdayna muddo ku dhow koob iyo toban saacadood oo xiriir ah kaas oo ilaa hadda aanu ka hadal maamulka adis ababa dagaalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo dhowr sargaal oo ka tirsan maleeshiyaadka fano ay isku dhiibeen ciidamada xabashida etoobiya islamarkaana maamulka dowladda federaalka etoobiya ay shaaciyeen in ay dileen maleeshiyaad fara badan oo ka tirsan jabhadda fano
waad mahadsantaa yaasir kataay wale khabaari ayaa baahisay qaybtii labaad muuqaallo lagu soo bandhigayo fariimo ay dirayaan maxaabiista gaalada waxa lagu yeero qaramada midoobay ee ku jira gacanta mujaahidiinta marwaan maxamed ayaa si amaqaadaya warbixintan waa qaybtii labaad muuqaalo taxano ah oo dhowaanahan uu baahinayay kanaalka kataabe balakhbaariya kuwaas oo lagu soo bandhigayo fariimo ka socda maxaabiista qaramada midoobay ee ku jira gacanta mujaahidiinta waxaa muuqaalkan labaad lagu soo bandhigayaa fariin deg deg ah oo ka socota maxbuus masaare ah oo ka mid ah maxaabiista qaramada midoobay kaasi oo lagu magacaabo maxamed saciida maxbuuskan ayaa ahaa dhakhtar howlaha caafimaadka u qaabilsan cadowga wuxuu ka sheekeeyey sida ay ugu dhaceen gacanta mujaahidiinta isagoo carabka ku adkeeyey in la dayacay oo aan la soo raadin إلى الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس
waxaan fariintan u dirayaa qaramada midoobay xogayaha guud ee ururka antonio guteres iyo madaxweynaha masar cabdilfatax asiisi magaciigu waa maxamed saciid hariisa waxaan ahay dhakhtar ka tirsan howlgalka taageerada qaramada midoobay ee soomaaliya gaar ahaan qaybta qaabilsan gurmadka caafimaad ee dhanka hawada ah maanta waxaan idinla hadlayaa anigoon xor ahayn oo ka soo hadlaya xabsi aan keli ku ahay halkaas oo la igu hayo muddo sannad iyo bar ah diyaaraddani helikobtarka ahayd ayaa burburtay xilli ay soo daabuleysay dhaawacyo sababo ku aadan cilad farsamo oo soo wajahday waxayna natiijadu noqotay in aniga iyo shaqaalihii kale ee ila socdayba nolosha lagu qabto oo ay noqdaan maxaabiis iminkana waxaan wajahaynaa xaalad hubanti la'aan ah oo masiirkeennu wuxuu gacanta ugu jiraa ururkii nala wareegay waxaan ku dhacnay dhul cidlo ah oo duur ah inkastoo aan isku daynay inaan la xidhiirno qaramada midoobay si ay noo caawiyaan haddana nasiib darro cidna nooma iman ma aanan helin koox gurmad ah iyo cid qadiyaddeenna ka gorgortamaysa toona ma jirto cidna baadigoobaysa ama na soo dalbanaysa waana la dayacay waana nala hilmaamay ma jirto cid dan iyo muraad kale waxaa nagu dhacaya haddaynu noolnahay iyo haddii kaleba waxaan dareennay in qaramada midoobay ayna khudlaamisay oo ay noo tixgelisay shaqaale laga maarmi karo oo aan mudnaanta koowaad ugu jirin in ka badan hal sano iyo bar ma jirin astaamo muujinaya wax xiriir ah oo ay nagu baadigoobayaan way naga danaysteen xilligii aan baahida ugu weyn u qabnay garab istaaggooda wuxuu sheegay inuu isweydiinayo sababtuu usoo dhex galay xaaladaha jahwareerka ah ee ka taagan soomaaliya wuxuuna si adag ula hadlay dadka masaarida ah xilli dowladda ridida ah ee dalkaasi ay waddo iskudaya ay ku doonayso inay soomaaliya keento ciidamo masaare ah oo qayb ka qaadanaya duulaanka ashoodala dirirka ah ee gaallada ka wadaan dalka soomaaliya xilli aan keligay ku jiray qolkan xabsiga ah waxaan isweydiinayaa waxa halkan i keenay maxaan u soo dhex galay arrimaha ka taagan soomaaliya ee qasan maxaan u diidnay inaan dhulkeenna mudnaanta siinno intii aan u soo gurman lahayn dowladdan fadhiidka ah ee aan xitaa ilaalin karin badqabka shacabkeeda maxaynu uga qayb qaadannay jahawareerka aan dhammaadka lahayn ee ka jira soomaaliya maxaase keenay inaynu hantideenna ku khasaarinno dal aad mooddo inaan la badbaadin karin waxaan weydiinayaa walaalahayga reer masar maxaad ula dagaalamaysaan muslimiinta soomaaliya xilli yuhuudda sahyuuniyadda ah ay xasuuqayaan walaalaheenna reer filistiin oo keliya idiin jira masaafo dhagaxii la tuuro uu gaarayo miyaysan habboonayn inaan u gargaarno oo aan garab istaagno walaalaheenna deriskanala ah ee reer filistiin halkii aan ciidamadeenna u diri lahayn meel noo jirta kumannaan kilomitir si ay u soo dhibaatayaan muslimiinta soomaaliyeed ugu dambayntii maxbuuskan masaarada ah ayaa baaq codsi ah u diray qaramada midoobey iyo sidoo kale madaxweynaha dowladda ridada ah ee masar cabdifatax xasiisi waxaan halkan codsi uga dirayaa qaramada midoobay oo aan ku faanayo inaan kala soo shaqeeyey qadiyad wanaagsan oo ah inay taageerto bani'aadanimada waxaan sidoo kale codsi halkan uga dirayaa xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres waxaana idiin leeyahay waxa ay halkan noogu soo dirtay qaramada midoobay waa inaan caawinno oo aan garab istaagno cid kasta oo taageero u baahan maantase annaga ayaa baahi weyn u qabna kaalmadiinna iyo taageeradiinna deg dega ah qaramada midoobey waxaa waajib ku ah inay hubiso oo ay ka shaqayso sii deynta shaqaalaheeda kuwaas oo lagu soo qabtay howlgal nabad ilaalin ah fadlan nagu caawiya inaan ku soo noqonno guryaheenna iyo qoysaskeenna inagoo badqabna mudane madaxweyne cabdilfataax asiisi baahi weyn ayaan u qabnaa inaad faragelintaada iyo saamayntaada caalamiga ah u kaashatid sidii aan xorriyaddeenna ku heli lahayn sida ugu dhaqsiyaha badan waadna mahadsan tahay والى فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي نحن بامس الحاجه الى تدخلكم الكريم وتاثيركم الدولي لتامين اطلاق سراحنا في اسرع وقت fariinta maxbuuskan digtoorka ah ee u dhashay dalka masar ee ku jira gacanta mujaahidiinta ayaa qayb ka ah fariimo muddooyinkii lasoo dhaafay ay sidan oo kale u jeedinayeen maxaabiist u dhashay waddamo kala duwan oo muuqaaladooda uu baahiyey kataa'ib balakhbaariya kanna waa muuqaalkii labaad ee farin uu ku dariyo mid ka mid ah maxaabiista qaramada midoobe mahadsanid marwan howlgallo khasaar lagu gaarsiiyey cadowga allaha ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiinta waxay xalay howlgal qaraxa la beegsadeen xarun murtadiintu ay u diyaariyeen doorasho gaaleedka kooxda ridada taasoo ku taalla xaafadda gubta ee degmada daynile ee magaalada muqdisho qaraxaasi waxaa si xun ugu dhaawacmay laba askari oo murtadiin ah oo ka mid ahaa ilaaladii xaruntaasi sidoo kale waxay waxyeelo xoogani soo gaartay laba gaari oo ka mid ah kuwa ridada dhanka kale wilaayada islaamiga baay ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay ah dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta xabashida etoobiya ee degmada diinsoor oo ka mid ah goobaha cadowga allaha uu duulaanka kaga sugan yahay wilaayadaasi madaxii hore ee maamul goboleedka gaala raaca ee somalilan ayaa qiray in iskuday dil uu ka badbaaday isagoona niyad jab xoogan ka muujiyey xaaladda maamulkaasi uu marayo casaam carafaad ayaa tafaasiisha warkaasi eegaya markii ugu horeysay hoggaamiyihii hore ee maamulka ashaadala derarka somalilan ayaa ka hadlay weerar naftiisa halis lagu geliyey horaantii bishan ka dhacay maqaarka caalamiga ah ee magaalada hargeysa muuse biixi cabdi oo dib ugu soo laabtay caasimadda gobolka waqooyi galbeed ayaa sheegay in askartii risaasta ku furtay gaadiidkii uu la socday ay yihiin kuwa doonaya inay nafta dhaafiyaan wuxuuna saadaaliyey in weerarkaas mid la mid ah lagu qaadi karo daahir yaale iyo muuse biixi wuxuu xaqiijiyey in wixii isaga ku dhacay ay ahaayeen kuwa loo bareeray oo la doonayey in halis lagu geliyo ninka aniga xabbad igu ridaa ninka dariiqa isu taagaa madaxweynaha xilka hayee maantana wuu dilayaa ee bixin maayo si buu noo wada raadinayaa i ka horreeyeyna ee noolo ee riyaalo isna iman doona haddana dhowaan waxaa laga yaabaa waa cadowgiisa oo waannu u simannahay cadowga somaliland annaguna eeganaya waayo madaxdii somaliland halkaasaannu hayn aad saarteen marka dhallinyarada dadka horta qorshaha la aamsanaado markay wax dhacaan hala isweydiiyo maxaa dhacay national baynu ilaalinaynaa laakiin waxaa la doonayaa maalmaha dambe in somalilan hadda kala fogo layska hor keeno
muuse biixi ayaa carabaabay in maamulka dabadhilifka ee somalilan uu wajahayo xaalad halis oo kala furfur ah isagoona ka digay in halisaha si uu maamulka uu wajahayo aan wax laga qaban ay suurtagal tahay inuu burburo mahadsanid casaam maamulka islaamiga degmada jilib ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe ayaa dowla diini ah u soo gebagabeeyey ragga ilaaliya goobaha ganacsiga ee suuqa jilib cismaan axmed dubow ayaa umurtaasi warbixintan ka diyaariyey munaasabadda oo lagu soo xirayey dowro muddo u socotay ragga ilaaliya goobaha ganacsiga ee magaalada jilib ayaa lagu qabtay isla magaalada taas oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta wilaayada gobolka maamulka islaamiga ah ee degmada jilib culimo salaadiin iyo raggii dowrada loo qabtay ugu horreen waxaa sharxaad laga bixiyey magaca dowrada muddada ay socotay iyo waxyaabihii lagu bartay waxaynu u fadhinaa ikhtitaamkii ama gebagabadii dowradii loogu magacdaray saxaabigii jaliilka ahaa ee abu hurayra dowradan shicaarkeedu yahay kaana annaasu ummatan waaxida duristii dowradan lagu qaatay waxaa ka mid ahaa alamru bilmacruufi wannahyu cani ilmunkar waxaa ka mid ahaa alamn waxaa ka mid ahaa alwalaa waalbaraa waxaa ka mid ahaa alistiqaama waxaa ka mid ahaa alamaana waashucuuru bilmas-uuliya dowradan marka ayaa loo qabtay waxaa loo qabtay dadka waardiyeeya goobaha ganacsiga ee ku yaalla magaalada jilib waxyaabaha loo qabanayana waxaa weeyaan inaad heshaan xadigii iyo dheebtii aad wilaayada kula haydeen inshaa allahu tacaala oo talaa oo tawjiihaada oo duruusa mid ka mid a raggii dowrada ka faa'iidaystay ee waaridiyaasha ah ayaa ka warramaya dowrada loo qabtay iyo waxyaabihii ay ka faa'iideen anigoo cabdi maxamed eh oo ka mid ah dadka waardiyeyo goobaha ganacsiga magaalada jilib oo ka kooban tir ahaan labaatan qof dowro ayaa noola qabtay dowradaasoo loogu magac daray saxaabiga jiliilka ah abuu hureyra waxaa nala baray alwalaa walbaraa alamaana ammaanadii aan qaadnay marka waxaa nagala rabaa ina sidii aan u qaadnay aan u gudunno oo ilaahayna aan kaalmo weydiisano marka insha allahu tacaala waxaan rabnaa kaalintii nooga aadan oo ilaahayna waafajiyey inaan qabanno waxay cadow ay ama nagu soo aada ama ay kaalintahay inaan ka qaadano haddaan qarinone maanta qiyaam ilahay baa nala xisaabtamaya xilligii mooryaanti ninkii arki jiray jilib waagii ay ahayd sagaashan iyo labadii sagaashan iyo saddex ilaa three ilaa iyo labada kun iyo maanta kaaf iyo kala dheeri waxaan haysanaa amni waxaan haysanaa nabadgelyo waxaan haysanaa sharci islaam sheekh cali darwiish waaliga wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe oo ka hadlay munaasabadda ayaa sheegay in dowladu ay ahayd mid kor loogu qaadayay aqoontooda ragga habeenkii xaraaseeya goobaha ganacsiga ee magaalada jilib wuxuuna kula dardaarmay inay xil iska saaraan ammaanada loo dhiibtay ujeedka marka dowladda laga lahaa waxay ahayd ragga walaalaha ah ee waardiyeeya maalka muslimiinta khaasatan suuqyada meheradaha habeenkii la xiro ee laga hoydo walaalaha waardiyeeya habeenkii u soo jeeda ee u dhafra in iyaga la siiyo dowlaad sharci ah diinkooda iyo aakhiradooda iyo wanaagooda adduun iyo tooda aakhirada la tusiyo la xasuusiya hadafkii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu abuuray muhiimadda dowladda laga lahaa waxay ahayd taas waxaan qaadanaynaa duruus sharci ah oo kala duwan oo adduunkeenna iyo aakhiradeenna oo maslaxadeenna nalagala hadlaya waxaad ogtihiin walaalayaal shaqo ummadeed yaad haysaan ummaddiina aad u adeegeysaan hantida aada waardiyeynaysaan waa hanti ay leeyihiin dadka muslimiinta ee ganacsatada hantida intaa la idinkaa laydinku aamino o laydinkaga tegay ammaanada marka waxaa laydinka rabaa insha allahu tacaala inaad gudataan ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay ina caradna alamaanata cala asamaawaati waalardi waaljibaal faabayna an yaxmilnaha waashfaqna minha waxamalaha alinsaan ammaanadii cirka iyo dhulkaba ay diideen oo ay ka baqeen inay qaadaan oo gudo waayaan insaankaa xambaaray idinkuna insaankaasad kamid tihin ammaanada aada qaadeen marka waxaa idinka rabaa qof walba inuu waktiga caraasada uu ku qorayo inuu ilaaliyo shaqada waajibka saarana uu guto alxamdulilah maanta ilaahay mahadii way ma ka baqaysaan qof qori wata ama qof toorey ku hubaysaan ama qof weerar idinku inuu idinkugu yimaado bakhaaradiin iyo dukaankiina kama baqaysaan waxa keliya la waardiyeynaya waa qufulkaas xirane laydinkaga tagay isagoo xiran subaxii inaynu kugu yimaado soo intaa maa maadaama culayska ilaahayba uu naga dulqaaday oo amni guudna siiyey waxaan rabnaa amniga hoose aada haysaan ammaanadeeda inaad gudataan oo xagga waktiga aada ilaalisaan ugu dambeyntii wilaayadii islaamiga mudug ayaa dowladdiini ah u qabatay waxgaradka mid ka mid ah beelaha degaha wilaayadaasi faahfaahinta warkani waxaa haya cabdiraxiin sheekh cali dadow maqal digdiintan barasho diimeed dowladii markaan barannay ay dabacday laab shirkigii dawaa loo helay oo baranay diinkii
waxay ahayd dowratu macalin aadan xaashi cayrow oo loo qabtay odayaasha beesha cayr oo ka dhacday degmada jowle wilaayada mudug taas oo uga socotay waxgaradka beeshaas muddo toddobaad ah magaalada jowle ee wilaayadaas odayaashu waxay ka hadleen waxyaabihii ay ku barteen dowladda shicaarkeedu uu yahay kuunu ansaarallah iyo culumta kala duwan ay ka faa'iidaysteen intii ay ku guda jireen dowladdaasi macalin aadan oo abaabulkeedu ay lahayd wilaayada islaamiga ee mudug haddaba waa kuwan qaar ka mid ah odayaasha dowladda ka qayb qaatay oo ka warbixiyey duruustii lagu qaatay dowladda dowladdan waxaa nasiib u yeeshay qabiilada cayr maxamed la yidhaahdo wilaayada ay maamusho degmooyinka ay maamusho degan waa beesha meesha fadhisa ee wilaayadu soo qaban qaabiday qabiilada intii loogu talagalay ilaaxadu waa ay soo xaadireen waa ay ka faa'iidaysteen dabcan ano afkoodii ku hadlaayo lama cabiri kara dareenkooda farxadeed ee ku aadan macluumaadka diineed ee ay meesha ay ka heleen usbuuca lasoo dhaafay magac bay dowladda magaceeda loo bixiyey oo ay leedahay loogu magac daray wiilka walaalaha ama adeeryaal ay wada yaqaaniin ayagu ka dhex dhashay mujaahidka ahay macalim aadan xaashi cayrow taqabal allah shahaadatu yaan leenahay inta ilaahay karan siiyey way soo xaadireen indheergaradka beesha cayr ay leedahay ee gobolka degan dowraadka noocaasa ayaa degmada aanu ku qaadanay alxamdulilah wax badan aanu ka fahanay muqararka mawaadna waxyaabaha lagu daraasayhayey oo macalimiintu ay noo sharaxayeen waxaa ka mid ahay tafsiirka qur-aanka kariimka ilaa juscamo maasha allah waxaa la dhaho fiqhu lwaaqic aanan dad qaafileen oo guryaha iska hurdaayo aanaa noqon meesha mataqaanaa waaqicigu marayo niman soo jeedo sheedaay waxaa socda iyo isbedelada iyo gaala duulaanka ay ku jirto laftirkeenna markii macalimaanta naga tagaan su-aalahan isweydiiyeyna waxaa ka mid ahaan annagoo nasiibna u yeelanay in macalinkii iyo mujaahidkii ilaahay naga dhaliyey jihaadka mataqaanaa mar walba ku dadaalayo inuu geeska afrika asagu mataqaanaa uu ka hirgeliyo annagoo ilaahay nasiibkaasna yeelana mise iyo hurdada aan ku jirno inaysan waxaa la aqbali kara aysan ahayn naqiib cabdiraxiin maxamuud bacdow wuxuu faray odayaasha beesha inay gaarsiiyaan casharadii ay ka barteen dowladda ayna baraan dadkii ay kaga soo tageen deegaanada ay ka kala yimaadeen si loo baraarujiyo ummadda muslimiinta oday waa dardaarmaa markuu hadlaayo waa dardaarmaa taariikhwaa ka qoranta haddaan nahay beesha cayr ee gobolka mudug degan dowladan sharcigaan qaadanay culuntan ilaahay noo dooray eaan maanta halkan ku macsalaameyi doonno intii noo qabatay inaan guryaheenna ka bilowno dadkeenna gaarsiinno diinku guri kasta uu ka muuqdo inaan meeshaas ilaahayna kula ballanno annaguna iskula ballanno waa dardaarmaya marka koowaad marka labaad waxaan dardaarmayaa diinta lama haysa karo difaacla-aan lama haysa karo haddaan xarbi iyo hub iyo saanad loo qaadan dhiigga loo bixin la haysan maayo oo diinkaa ilaahay wax ku yeelanno oo aan difaaciisa wax ku yeelanno oon faafintiisa wax ku yeelanno meelihii aan ka nimid meeshii aan shiikh joogin oon wadaad fadhin oo aan kutubada laga akhrinaynin in wadaad la keeno waaliga wilaayada mudug sheekh xasan abu xamsa ayaa si qoto dheer ula dardaarmay odayaasha beesha ceyr wuxuuna intaasi raaciyey in looga baahan yahay beeshu inay soo buuxiso kaalinkeeda difaaca diinta islaamka bahda beesha cayr ee dowrada qaadatay asbuuca aan wada joognay runtii sida asluubka fiican ixtiraamku ku jiro aan ku wada joognay awalna aqbalay dalabkii ma garanaysaa walaayadooda aqbalay jasaakum allah khayran baaraka allah fiikum kow horta in loo caqli celiyo diin lagala hadlo dhaqankaana dhaqan ay leeyihiin inuusan ahayn loo sheego waxaan cid kale inay leedahay la baro ciddi diidana wixii ilaahay siiyo nabi maxamed siiye calayhi salaatu wasalaamna in la siiyo xaqa uu leeyahay in la gooyo waayo hadduu joog diidoo joogsan laga waayana in seefta la maryo waayo waxay ka mid yihiin dowraadka silsiladaha ah ay u qabanayso wilaayada mudug beelaha dega wilaayada sidii ummadda muslimiinta ay u difaacan lahayd sharafkeeda iska dafcinta maleeshiyaadka murtadiinta iyo gaalada duulaanka ku ah dadka muslimiinta ah ee soomaaliyeed shirkigii dawaa loo helay oo barana diinkii deelqaafka faataxa ku jiray naaxilkii durug sidii shiikh cilmiga daalacday aan xaraf la dayayn culimmadii darsiga noo dhigtay ee nagu durduurayday iyo duulkii noo soo diray ee cunnada naga durduurayay iyo dowladdeennii dhammaan diinka fidinaysa dembigooda eebbuu korya walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga landulusa xilligan waanaga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xig ayaa inoo madal ah insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu